aad baad u mahadsan tahay waaxda ammaanka gudaha ee maamulka saynad yuhuudda ayaa magaalada naabolis ee waqooyiga daanta galbeed ka fulisay howlgalo xirxidhitaan oo ay kula kacday dhallinyarada ku dhaqan magaaladaas iyadoona dhallinyaradani dusha ka saartay dembi aysan gelin warbaahinta maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka saynad ay dhallinyaradan falastiiniyiintaa soo xidheen xilli ay hayeen kuwa ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka talaabiib iyo alqudus islamarkaana ay saarnaayeen gaari ay iyagu lahaayeen waaxda ammaanka ee xukuumadda talaabiib ayaana dhallinyaradani ku eedeysay inay qorsheynayeen howlgal ka dhanna yuhuudda oo ay ka fuliyeen magaalada talaabiiba tani ayaa imaanaysa kadib markii weeraras xigxiga ay muddooyinkii dambe la kulmeen yuhuudda dulmiga ka wado dhulka falastiin saddexdii bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii weerar toorreyna uu ka dhacay magaalada talaabiib ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shan qofood oo yuhuudda ah dhanka kale ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay weeraro xukugallaa ka geysteen magaalooyin ku yaala daanta galbeed ee dhulka falastiin magaalooyinka iyo ciidanka yuhuudda saacadii lasoo dhaafay xog ku galeen waxaa ka mid ah magaalooyinka alqaliil qaliiliyah beytlaxam dulkarm iyo kuwo kale waxayna dhammaantooda ka geysteen xadgudubyo kala duwan oy kula kaceen shacabka abriyadii halkaasi ku dhaqan iyagoona xabsiga u dhaadhiciya dhallinyaro badan oo magaalooyinkaasi ku sugnaa dhanka kale waxay burburin ballaaran u geysteen guryo iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta ee ku sugnaa magaalooyinkaasi xukuumadda tehraan ayaa mar kale beenisay inay maraykanka la gashay wadahadal toos ah cabaas aregjo a wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda shiicada iiraan ayaa sheegay in waxbay ka mid jiraan ay tahay dhammaan wararka sheegaya in dowladdiisa ay wadahadal aan ahayn kuwa dadban ay la gashay maraykanka wuxuu sidoo kale tilmaamay inay diyaar u yihiin wadahadal aan toosahayn oo loo soo mara dhanka dowladda cumaan midaan ayaana muujinaysa khilaafka xoogan ee u dhexeeya maraykanka iyo dowladda iiraan kaasoo aan la saadaalin karin halka uu ku soo idlaanayo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaana waxa uu sheegay isniintii maanta inaysan xukuumadda washington weli ka helin wax jawaaba oo quseeya wadahadal aan ahayn mid toos ah wadahadalladan ayaana salka ku haya siyaasaddu maraykanka ku doonayo inuu ka curyaamiyo horumarka iiraan ee dhanka nukleerka arrintan ayaana qorshe ay ka wada siman yihiin dhammaan dowladaha reer galbeedka iyadoona iiraan ay cunaqabateen laga saar iyadoona iiraan cunaqabateen laga saaraya dhanka dhaqaalaha iyo wax soo saarka ay dibadda u dhoofiso sida saliidda ceeriinka ee uu ku tirsan yahay dhaqaalaha iiraan ciidamada taageerada deg dega ayaa duuqiimo ku garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada dongola ee waqooyiga suudaan maleeshiyaadka dacmu sariica maarisef ayaa maanta duuqiimo culus ku bartilmaamaysatay keedkii shidaalka ee garoonka diyaaradaha magaalada dongola ee dhacda waqooyiga suudaan duqayntan oo sababtay inuu daba xoogan ka go-a xarunta shidaalka ee garoonka ayaa ugu dambeyntii lagu guulaystay in la demiyo kadib markii ciidamada dabdemiska oo ka tirsan milatariga suudaan ay soo gaareen goobta uu dabka ka kacay weerarkan ayaa imaanaya saacada kadib markii maleeshiyaadkan iyo xasuuqu xushlimaha ka geysteen tuulo dhanka koonfureed ka xigta magaalada umudermaan halkaasoo ay ku dhinteen boqol iyo lix qofood oo rayd ahaa waxaa sidoo kale weerarkani ku dhaawacmay soddon toddoba qofood oo ka mid ah dadkii ku sugnaa tuulada wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa